بsm الlh الرحmn الرحيم الحamdu لله رب العاalمين slى اllه وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمaعين أmا bعd qاla الإmاam الbخhariي رaximه الlه taعaalى bsm الlh الرحmn الرaحيم kitaabu الxawaalة xawaaladii ayuu u kitaab yahay axkaamteeda alxawaalatu waa loo dabdiyaa bifatxi اlxaa xiwaalana waa loo dabdiyaayo bikasri اlxaa wahiya mushtaqaة min الtaxwiil ow min alxu'uul ayay ka timid fuqahadana waxay u yaqaanaan naqlu daynin min dimatin ilaa dimatin dayn in la raro oo laga raro qofkii markaa ay dimadiisa ahayd cid kale loo raro ayb naqlu daynin min dimatin ilaa dima dayn ayaa dimo lagu lahaa ayaa laga rarayaa dimo kalea loo rarayaa waxay culimmadu markaa isku khilaafeen baycu dayni bidayn miyay ka mid tahay xawaalada oo nahyiga ku soo arooray baycu dayni bidayn dayn dayn lagu gado iska reebidda layska reebay nahyigaasi xawaaladuma waxay ka tahay khaas ee yacnii mustahna miyay ka tahay oo qaar ahlucilmiga ka mida saasay dhahayaanoo waa baycu dayni bidayn oo iyagu markaas yacnii suuradan marka xawaalada laga soo reebay oo laga istitnooday ayb leanna waxaa laysku gadaya haddaa u fiirso waa wada deyn ninkan deyn baa lagu lahaa isagana nin kaleu deyn ku leeyahay ninkii isaga deynta ku lahaa ayuu rarayaa wuxuu u rarayaa ninkii kale laba deynaa laysdhaafiyey baycu dayni bidayn weeyaan bay leeyihiin marka suuradan xawaaladu marka mustahnaat weeyaan waa laga soo reebay sababtuna waxay tahay shaaricu wuxuu aad dadku ugu tirtirsiiyaa qof walba inuu deyn baxo xaqa lagu leeyahay oo ka haro sifo kastoo xaqi uu kaaga hari karo waa lagu fudeydiiyey marka waxaa looga reebay baycu dayni bidayn sidaas waa marka ow hiya istiifaa mase deyn deyn lagu gadaayo maahane waa oofin dalbitaan qofka yani xaqi in laga oofsado dalbitaan laga dalbaayo waqiila hiya caqdu irfaaqin mustaqilin istiifaa'na maaha deyn kala gudsasho maaha baycu dayni bidaynna maaha waa caqdi gaarkiisa ah oo dadka loogu dhimriyey ayb xawaalada marka midaan hadda annaga u naqaana ma aha dihnigiinna taas ha ka baxdo taas maaha ayb xawaaladan hadda la yaqaano oo qofka lacag inta shirkad u dhiibo uu yidhaahdo qofkaasu xagga jooga iga sii iyadu sharciga yani tan hadda aan ka hadlayna ma taasna marka waxaa la yidhaahdaa waa ijaaro caqdi ijaaro cuquudda ijaarada caqdi ka mida ninkan baad kiraysanaysaa inuu ninkaas lacagtan kuu gaarsiiyo khidmana waa siinaysaa oo ujradiisii ah taas iyadu wax kale suftajana waa la yidhaahdaa suftaja fuqahadii hore xawaaladan hadda annaga aan naqaano suftajay u yaqaanayn ayb waxaa jiri jirta maalan qofka inuu lacag qaado ayaa dhibayso oo waddadii iyo waxaasuu ka cabsanaya nin baa markaas lacag ay u taalla magaalada oo u socdo ayaa warqad u qoraayo wakiilkiisa warqad ugu qoraya ninkaa intaas sii ah isagiina marka waxba uga qaadanaya meeshaas uu joogo ninkan marka waa iska safraya lacagtiisa halkaasu ka qaadanaya markuu magaaladaa tago tii u weeyaan un marka si loo fududeeyo adda marka middaas maaha mid aan ku jirno baabu alxawaalati xawaaladii xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay wahal yarjicu ma noqonayaa fi lxawaalati wahal yarjicu ma laabanayaa ninkii markaa la wareejiyey fi lxawaalati xawaaladii dhexdeeda ma ku noqonayaayo ninkii awal uu ku lahaa ma u soo laabanaya saddex nin baa jirta marka muxiil iyo muxtaal iyo muxaalu caleyh muxiil waa ninka wareejinaayo oo hebel u tag lacagan kuleeyahay ka qaado taad igu lahayd aniga muxtaalna waa ninka wareegaayo la wareejinaayo ama muxaal labadaba waa muxaalu calayhina waa ninka loo wareejinaayo arkaanteeda saddexdaas waa muxiil iyo muxtaal iyo muxaalu calayh hadda marka wahal yarjicu faacilkeedu wuxuu noqonayaa muxtaalkii wahal yarjicu ninkii muxtaalka ahaa ma ku laabanayaa muxiilkii ma u laabanayaa fi lxawaalati xawaaladii dhexdeeda oo ninkan waa la wareejiyey ninkaa u tag dayntii aad igu lahayd ka qaadaan la yidhi ma soo noqon karaayo aniga ma rabani markuu ka oggolaaday kadib dib ma ugu soo laaban karaa war adiga isii waxayga ma dhihi karaa ayb tarjamada saasuu ka rabaa وqاaل الxasن وqtاadaة xasن الbصri iyo qataada waxay dhaheen إidaa kaana yowma أxaala calayhi maalinkii uu wareejiyey hadduu ahaa muxaalu calayhiga maliyan mid buuxo yani wax haysto jaaza ayb way bannaan tahay ayb idaa kaanadaa marka isimkeeda waa muxaalu calayhiga وaqaala الxasن وqataadaة waxay yidhaahdeen idaa kaana muxaalu calayhigu haddii uu yahay waa ninka saddexaad yowma axaala calayhi maalinka uu wareejiyey ninka muxiilkaa ninkaa uu u wareejiyey maliyan hadduu ahaa muxaalu calayhigii mid buuxo u haysto jaaza bannaan xawaaladii marka waa sax waa soconaysaa ayb meeshaa marka waxaa ku jirta hadduunan wax haysanin kan lagugu wareejiyeyba hadduu muflis yahay ood og tahay adiga markaa inuu adaadan oodan ogeyn inuu muflis yahay maalan ou ceyrtoobay aadan ogeyn waa bannaan tahay inaad soo laabato ninkii aad ku soo laabato ruuxayga isii tira ilaanna ninaan waxba haysanin buu kugu wareejiyey laakiin maalinkii lagu wareejinayay hadduu wax haystay gadaal waxa kaba waayey intaadan ka qaadanina ma u soo laaban kartid ninkaas adiga ninka unbaad wax ka suganaysaa xadiidka sida uu keenayo وqاaل بن عabاaس بن عabاaس waxa uu yidhi yتkhاaraج الشharيكاni labada wax isla leh way kala baxayaan وأhlu الmiiraaثi iyo dadka dhaxalka isla leh way kala baxayaan fayaأhudu haadaa midkan wuxuu qaadanayaa caynan cayn وahaadaa kana daynan buu qaadanaya kan cayn buu qaadanaya kana dayn maxaa laga wadaa maala waa toban wiil aabbahooda dhintay maalaa ka dhaxeeya aabbahood nin kale daynow ku lahaa aabbahood wuxuu ka tegay maal iyo dayn ou ninku leeyahay iyagu marka hadday qismadooda iyo qaybtooda yaqaanaan waxaa bannaan nin inuu yidhaahdo war aniga dayntan ku wareegay qisdigiisa iyo qaybtiisaa la fiirinaa dayntii aabbahay ninka uu ku lahayan ku wareegay dhaxalkayga taasaan u qaadana waa hadduu la eg yahay qadarkii dhaxalka u lahaala waxaa kaloo dhihi karaa aniga cayntaanaan ku dhegay gurigaan maalan aabbahood guryihii daynow ka dhintay mid waxuu dhihi karaa dhaxalkayga aniga gurigaan u qaatay qadarkii unbaa la fiirinaa bis dhaxalkiisu ma dhan yahay gurigaan haa hadduu dhan yahay cayn waa u qaadan karaa midka kalena wuxuu dhihi karaa dayntii aniga aabbahay oo ku lahaa hebel anaa u doonanayo hebel taasaan ku wareegay aniga taas weeyaan waxuu ka hadlaaya faintawiya fain tawiya liaxadihimaa midkood haddii uu ka halaagsamo lam yarjic ma soo noqonayo calaa saaxibihi saaxibkiisa ku soo noqon maayo labadii wiilee dhaxalka isla lahaa ninna dayntiiu ku qancay ninna wuxuu ku qancay caynta kii dayntii baa marka soo waayey oo ninkii wax waa haystaa laakiin ma uunan ka helin ma ku soo laaban karaa ninkii kale oo ma dhihi karaa war waxaan waa kula leeyahay aniga maya waaba kala baxeen bajaa ninkan xaqiisii waa wareegey dhaxalka uu ku lahaa shirkada uu ku lahaa wuxuu u wareegey deyntaas ayb kanna xaqiisii waa wareegey cayntaan uu ku wareegey nin walbaa wixiisuu leeyahay keliya dhaxalka unbaa laysugu fiirinaa qadar ahaan inay iswaafaqayso xisaabta fa in tawiya ay halaka liaxadihimaa midkood haddii uu u halaagsamo wixii uu qaatay ama deyntii uu waayo lam yarjic calaa saaxibihi saaxibkiisa usoo noqon maayo qaala xadaanaa marka xawaaladooda meeshay ka shabahaysa waa iska waadaxa dhatanoo kale ninkan muxtaalka waxaa lagu wareejiyey xaqii ninkan uu ku lahaa muxaalu calayhi ma soo noqon kara marka hadduu ninkaa wax haysto ama ha dhinto ama si kale ha noqdo ma ku soo laaban kara ninkii xaqi uu ka wareegay kanna sidoo kale waayo shirkadaadan ama ninkan dhaxalka kula lahaa xaqi aad ku lahayd adiga waa wareegey wuxuu u wareegay wax kale waxaas unbaad daba ordaysaa adiga ninkan kusoo noqon maysa qaala xadaanaa cabdالlahi bni yuusuf wahuwa الtiniisiyu qaala akhbaranaa maliku can abi zinaad can اlأcraj can abi hurayraةa radia اllahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi maطlu اlghaniyi ninka haniga ah meermeerintiisa dulmun dulmi weeyaan faidaa utbica haddii la raaciyo axadukum midkiin calaa maliyin mid wax haysto oo buuxo falyatabic ha raaco xadiidku wuxuu leey marka matlulghaniyi ninka wax haystaa meermeerintiisa mumaaطalada waa qofka adoo wax haysta berri iisoo noqo berri dambe beriga dambe saas matlulghaniyi marka waa masdarun udiifa ilaa faacilihi ninka haniga a meermeerinta uu samaynayo haniguna waa waصfun lahu mafhuumun waa waصfi oo mafhuum leh hani marka la yidhaha maxaa baxaaya marka faqiirka faqiirka hadduu wax meermeeriye maku dembaabayo lanna isaga awalba waxaa la yidhi wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara waa in loo sugtayba ahayd ninku hadduu waxba haynin ayb waxaa la mida marka hani haba iska ahaado maalkiisii hadduunan oolin meeshaas ee maalkiisii meel kale ou jiro meesha ninkan uu ku qabtayna meel uu musaafir ku yahay waayo ee ninkan sakadii baaba u bannaanayd in la siiyo soo maha hani maba ahanba markaas matlulghaniyi qofka waxhaystee haniga meermeerintiisa dulmun dulmi weeyaan dulmuntaana waxaa laga qaadanaya kabiira min alkabaa'ir inay tahay berri igu soo noqo berri dambe igu soo noqo adoo bixin karo waa dembi kabiira ah markhaatidaada waa ku dhacaysaa qofka sidaas yeela markhaati ma galo lianna dulmigu waa dembi kabiira ah ayb culamada marka waxay leeyihiin keliya hal mar hadduu sameeyo ma ku noqonayaa daalim mase inuu ka soo noqnoqdo bacd ahlilcilmi waxay leeyihin haddii uu ku soo noqnoqoto ha laakiin halkoomar oo kale hadduu sameeyo ma dhacayso shahaadadiisu wain kaana khalad ba ha iska ahaato faidaa utbica axadukum midkiin haddii la raaciyo calaa maliyin mid wax haysto waxaa loo jeedaa marka nin baad deyn ku lahayd markaasu ninkii aad deynta ku lahayd ayaa wuxuu ku yidhi war hebel adna lacagan ku leeyahay u doono isaga lacagtii aan ku lahaa yani boqolaa asaga ku leedahay asna nin kalow boqol ku leeyahay war boqolkii aad igu lahayd aniga ninkaas u doono anaa kule boqol isaga haddii sidaa la yidhaahdo falyatabic ha raaco oo ha baxo markaa yani ninkaa ha raaco marka falyatabidan amarkaani muxuu noqonaa marka waajib miya mase waa amru nadbin ow amru irshaad amru irshaad saasay u badan yihiin culammada waajib maaha hadduu rabo wuxuu dhihi karaa war aniga ninkaas aadi maaye adig ka soo qaaday waxayga isii waa dhihi karaa amar oo maahan amru wujuub maaha ayb sababtoo ah culammadu waxay yidhaahdaan xawaaladu waxaa shardi u ah muxiilka iyo muxtaalku inay raalli labadaba ku yihiin muxaalu calayhiga isaga inuu raalli ku noqdo qasab maaha labadaa nin ninna wax wareejinaya ninna la wareejinayo waa inay raalli ku yihiin mar haddii ridahoodii la fiiriyey amarkan waa amru istixbaab marka ayb calaa maliyintaasna waa wasfi mafhuum le isaguna muxuu noqonaa marka calaa maliyintaa waxaa ku baxayo nin aan waxba haysanin haddii laguu wareejiyo war hebel u doono wuxuu aad leyd haddii lagu yidhaah waa diidi kartaa ayb oo nin wax haysto haddii marka adoon ogeyn lagugu gaado imaam axmed iyo wuxuu leeya waa kusoo noqon kartaa nin haddii marka laakiin aadan ogey aadoo og ninkaani inuu cayr yahay haddana aad raalli ku noqotay ma soo laaban kartid isaga unbaad sugaysaa ayb baabun ay haadaa kan ayb marka meeshaan wuxuu leeyahay ibnu xajar wayadkhulu fi اlmaطli waxaa gelaya buu yidhi kullu man lazimahu xaqun mumaaladan waxaa soo gelaya yidhi qof walbo oo xaq uu ku waajibay ka zawji ninkii lisawjatihi ay u waajibtay wasayidi sayidkii wax lahaa licabdihi addoonkiisa ugu waajibay ayb wlxaakimi xaakimkii liraciyatihi shacabkiisa xaqay ku leeyihiin wa bilcagsi iyo cagsioo kuwaan haddana soo cagsi iyagana xuquuqa lagu yeelanaya ayb way soo geleen marka ninka naagtiisoo kale waxay ku leedahay masruuf masruufka hadduu ku meermeerinayo anaa ku sii doono oo uu masruufka ku dhibaayo mumaail waayo matlulghaniyi dulmuntaanu soo gelaan sayidku addoonkiisu hadduu saa u dhiba sidoo kale ninka madaxweynaha ah dadku waxa ay xuquuqda ay ku leeyihiin hadday kala yihiin oo uunan siinaynin oo anaa idin siin doono waa la keeni doonaa oo ku haayana waa matli iyadana waa dulmi ayb wastudilla bihi waxaa kaloo loo deliishaday calaa anna alcaajiza can اladaa'i laa yadkhulu fi dulmi ninkii aan deynta iska bixin karinoo mucsir ah dulmiga ma soo gelayo asaga wa huwa biطariiqi اlmafhuum ayuunan u soo gelaynin liأnna tacliiqa اlxukmi bisifatin min sifaati اdaati yadulu calaa nafyi اlxukmi can اdaati cinda intifaa'i tilka sifati qaacido waa marka shay marka sifa leh oo yacni sifa daatiya wax leh haddii lagu xiro xukunka xukunka lagu xiro waxay ku tusaysaa arrinkaasi daatadaas hadday sifadaas wayso xukunka inay waynayso waa cillo marka uu ka wadaa waalxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman baabun ay haada kani baabun baab weeyaan idaa axaala haddii uu wareejiyo calaa maliyin uu ku wareejiye mid wax haysto falaysa lahu ma lahaanin raddun soo noqosho inuu soo laabto ninkii uu ku soo celiya ma laha ayb ayb qaala xadaanaa mxamed bnu yuusuf wahuwa alfiryaabiyu qaala xadaanaa sufyaan wahuwa athawriyu can ibni dakwaana cabdullahi bni dakwaan ayb can اlأcraj can abi hurayraةa radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalيyh ali waslama qaal maطlu اlhaniyi haniga mee qofka wax haystaa meermeerintiisa qofka wax ku leh ou meermeeriyaa dulmun weeyaan waman utbica qofkii la raaciyo calaa maliyin mid wax haysto falyatabic ha raaco ayb marka ha raacadii haddii la yidhi waa ogolaaday uu yidhaahdo ninkan ma ku soo laaban karo ninkaas unbuu u raadinayaa ama ha dhinto ama markaa kadib ha faqriyo isaga unbaa xukunkiisu xaqiisa xaggaasuu jiraa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan in axaala haddii uu wareejiyo dayna almayiti meydka dayntiisa calaa rajulin nin korkii uu ku wareejiyo jaaza bannaan haddii marka maalan meydka dayntiisii haddii nin lagu wareejiyo oo isaguna uu aqbalo anaa dhiibaayo uu yidhaahdo way bannaan tahay qال xdثna الmkي بن إbrاhيم وهو أbu skن البلقي qال xdثna يزيد بن أbي عubayd عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه qاaل sنdkan ثuلaaثي qاaل كuنaa جuلوuسا waxaanu ahayn kuwa fadhiyo cinda النبiي slى الlه عليه لي وsلم nebiga agtiisa إid utiya waxaa loo keenay bijanaaزaةi janaaزo faqaaluu waxay yidhaahdeen salli calayha ku tuka rasuul allow faqaala waxa uu yidhi hal calayhi daynun dayn korkiisa ma taho ma lagu leeyahay qaaluu laa bay dhaheen maya qaala waxa uu yidhi fahal taraka shay-an wax ma ka tegey qaaluu laa may bay dhaheen fasallaa calayhi waa ku tukaday nebiga uma utiya bijanaazatin janaaza la keenay ukhraa oo kale ayaa loola yimid faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow salli calayha ku tuko qaala hal calayhi daynun dayn korkiisa ma tahay qiila nacam haah ayaa layidhi qaala waxa uu yidhi fahal taraka shay-an wax ma ka tegey qaaluu waxay yidhahdeen alaaata danaaniir saddex danaaniir buu ka tegey fasallaa calayha nebigu waa ku tukaday janaasada leanna deynta lagu leeyahay lacagtaana laga dhiiba tarikada intaan wax la qaybsanin oon maalka lagu ordin deyntaa laga bixinaa marka hore ayb qaal ayb uma uma utiya biاhaaliثati janaaso saddexaadaa la keenay faqaaluu waxay yidhahdeen salli calayha ku tuko qaala waxau yidhi hal taraka shayan wax ma ka tegey qaaluu laa bay dhaheen maya qaala fahal calayhi daynun dayn korkiisu ma tahay qaaluu waxay yidhaahdeen alaaثatu danaaniir saddex dinaar baa ninkan lagu leeyahay qaala waxau yidhi nebiga salluu calىa saaxibikum idinka ku tukaduu yidhi marka qaala abuu qataada abuu qataada waxa uu yidhi salli calayhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ku tuko ninkan wa calaya daynuhu deyntiisa anaa bixinayo salaadaadi younan ka qadin ninkaane rasuul allow ku tuko anaa deyntiisa layga rabaa oo dhiibaayo fasallaa calayhi wuu ku tukaday nebiga sal slam yani nebiga markii hore sidaanu dhihi jiray nin haddii loo keeno deyn ma lagu leeyaho weydiin jiray wax looga bixiyo ma ka tegay haa waa ku tukan jire maya ma ku tukan jire sidaan wuxuu nebigu u yeelaya dadka inuu xuquuqda xuquuqda dadku ay leeyihiin inuu weyneeyo rasuulka sal l slam oo aan wax yar laga dhiganin yacni annaga maanta saan ka dhigannay oo kale ma ahan ka qaad un ma aha ayb way ka duwan tahay nin qof dhan baa wuxuu ku weynayaa nebiga inuu ku tukado janaaso wax yar marka maaha arrinka deynta walidaalika riwaaya waxay tilmaamaysaa abuqata nebiga waa su-aalay abuu qataada wardeyntii ma bixisay may welima ma bixisay haa rasuulka ilaahay waa bixiyey markaasuu yidhi hadduu qaboobay yuu yihi nebiga sal slam qabrigii ayuu hadda ku qaboobay yuu yihi rasuulka sal slam meeshaa marka maxaa ka qaadanaysaa marka qofka iyadoo dayn lagu leeyahay hadduu dhinto ciriiri iyo xabsi inay deynta ku noqonayso qabriga dhexdeeda marka qofku inuu ka dheeraado iska qoro waxyaabahaasaa muhiima weliba annaga waxaa nagu badan mowtulfajada ul dagaal ka socdo fidna iyo dhib badan yaan dhex joognaa marka qofkii inuu iska qoro waxa dayn lagu leeyahay waxa uu dayn leeyahay isaga meel ay u taalla si hadhow looga bixiyo xataa ayb xadiidka marka laakiin hadda sababka u keenay waxay tahay ninkan meydkan deyntii lagu lahaa waa ka wareegtay xaqi isaga dimadii waa ka wareegay nin kaleu ku wareegay waa xawaala iyada laftirkeeda ayb xawaalana way soo gelay kafaalana waa noqon kartaa oo ninkan waa laga kafaalo qaado deyntani ayb marka saa darteedu marka nebigu uusaa u yahay bacdu ahlilcilmina dee damaanka iyo baabkiisay uga hadlaan meesha ayb ninkani marka hadduu meydka deyntii ka bixiyo ku soo laaban karaa marka oo ma dhihi karaa tarikadii iyo meydkii wuxuu ka tegey war ninkan deyn baan ka bixiyey siiya iyo wax lamida ayb wuu keeni doonaa kitaabka soo socdou ku keena kitaabu lkafaalati kafaaladii ayuu u kitaab yahay nusaqa qaar kitaabulkafaalay qorayaan qaarna baabulkafaalay qorayaan ibnimaamu albukhaari marka kafaaladii iyo wuxuu isku dhex daray xawaaladii meelaha ay isaga eg yihiin darteed baabulkafaalati kafaaladii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fi lqardi deynta layskaga kafaalo noqdo waduyuuni deymaha bilabdaani iyo wagayriha waxaa yacni jirhka lagu leeyahay iyo wixii kale maal ah ayb markaa deyn jir iyo waxaa hadday tahayna de cuquubo qof lagu leeyahay maalan ee in la ciqaabo ay tahay ninkan yaa keenaayo anaa keenaayo ninkan maxkamadda kafiil anaa anaa ahda taas oo kale wa qaala abuzinaad abuzinaad waxa uu yidhi can moxamed bni xamsata bni camrin اlslamiy can abiihi xamsat bnu camrin اlaslami saxaabi waa ina cumara radia اllaahu canhu cumar bacaahu wou diray xamse musadiqan isagoo marka wakiil uga ah sadaqaadka inuu soo aruuriyo zakawaadkii fawaqaca rajulu nin ayaa markaa uu ku dhacay fawaqaca rajulu ninbaa wuxuu ku dhacay calaa jaariyati imra'atihi ninbaa naagtiisa addoon ay lahayd ayuu u tegey ayb uu ku dhacay ayb fa akhada xamsatu markaa naagtiisii addoon ay lahayd gabar addoonoo naagtiisu ay lahayd ayuu u tegey u ka sinaystay fa akhada xamsatu xamsa wou qabtay min arajuli ninkii dartiisa kufalaa'a ayuu u qabtay dad kafiillo ka ah damiin xataa qadima calaa cumara ilaa cumar markaa uu u soo galay wa kaana cumaru cumarna wuxuu ahaa qad jaladahu inuu jaadlay mi-ata jaldatin ninkaa boqol karbaash fasadaqahum waa u rumeeyey cumar dadkiibuu u rumeeyey wixii ay dhaheen wa cadarahu waana u cudur daaray biljahaalati jaahilnimo ugu cudur daaray meesha yani qisada sababkeeda iyo qisada keentay haddaan la fahmin ma la fahmi karo qisadaana waxay ahayd ninkan wuxuu guursaday ee wuxuu u tegey uu ka sinaystay naagtiisa addoon ay lahayd cumara arrintaa ay gaartay cumar markay gaartay arrintii wuxuu sameeyey cumar marka waa arkay boqol karbaashuu ku dhuftay cumar marka muxuu boqol karbaash ugu dhufanayaa ninkan waaba nin nikaax soo maray ninku hadduu nikaax soo marana in dhagax lagu dilay ahayd soo maaha limaada uu boqol ugu dhuftay wuxuu ugu cudur daaray jahliga ayb oo ninkan marka naagtiisa addoonta ay leedahay xaaraanba inay ka tahay nin ogmaba uunan ahayn binaan calaa daalika cumar ugu cudur daaray boqolkan karbaashna wuxuu ugu dhuftay calaa wajhi الtacsiir laa calaa wajhi اlxad xad ahaan uguma dhufanine tacsiiru ugu dhuftay meeshaa marka madhabka maaligay deliil u noqonaysaayo toban karbaash in laga badin karo tacsiiraadka bal tacsiirta la gaarsiin kara xad intii uu gaadho yaa laga qaadanaa masaladaasna kitaab ulxuduud aan ugu tegi doono in sha allahu tacaala xamsana sababtuu ku ogaaday waxay ahayd isagoo sadaqadii ururinayaa waxay tidhi ninkii baa wuxuu yidhi naagtiisii ku yidhi war cunugan maalkiisii iyo sakadiisii dhiib xoolo iyo waxba u yeeshay cunugii markaasuu yidhi dhiib xoolihiisa markaasay waxay tihi cunugan adaa dhalay saasoo kale xamse markuu su-aalay uu yidhi war cunugan yaa dhalay markaasa waxaa lagu yidhi ninkan baa dhalay naagtan addoon ay leedahay ayuu ka zinaystay saas cunuga ku dhashay isagii marka wuxuu rabaa cunugaas mas-uuliyaddiisa inuu naagtan u saaro bixujati adaa iskale inuu dhaho raba hooyadiis maadaama aad leedahay isagana mowlahaagii waayuu rabaa inuu dhaho iyadana waxay tihi adaaba dhalayn sidii markaa xamsatu bnu cumr ilaslami qisadii buu maqlay markuu maqlay de dadkii baa waxay yidhi waa qabtay marka markaasi dadkii waxay yidhaahdeen ninkan iska daa cumara qadiyaddan loo sheegay boqol karbaashuu ku dhuftay ee hadalkaas marka see loo rumaysana marka xamsatu bnu cumrin dadkan inay run sheegayaan iyo in kale ninkii cuquubadan in lagu fuliyey iyo in kale ayuu wuxuu yidhi odayaalkiinni ii keena idinka kafiilka noqdo waa sii daynaa ninkan hadda waa daynaya hadday run noqoto waa iska baxsadayba hadday run noqon weysana ninkan waa in cuquubadii inuu maro wa kafaaladu marka meeshay ka imaanaysa waa la fahmaan waqaala abu zinaad can moxamed bni xamsata bni camrin alaslamiyi can abiihi ina cumara radia allaahu canhu bacaahu cumar waa diray ninka ayuu diray musadiqan isagoo sadaqada wakiil uga ah xamsowa fawaqaca rajulu ninbaa wuxuu ku dhacay oo uu ka zinaysto calaa jaariyati imra'atihi naagtiisa addoonteeda faakhada xamsatu xamsa waa qabtay ninkii si uu u ciqaabo dabcan faakhada xamsatu xamsa wuxuu qabtay min arajuli ninka dartiisa ku falaa'a ninkii waa qabtay waa sii daayeen laakiin wuxuu ku sii daayay damaanad xataa qadima calaa cumar ilaa uu cumar u yimid qisadiibuu u sheegay war sidaana dhacday ka waran ninkaasi muku soo maray qisadiisa wa kaana cumaru cumarna wuxuu ahaa qad jaladahu inuu jeedlay mi-ata jaldatin boqol karbaash fasadaqahum cumar waa u rumeeyey marka dadkii run bay kuu sheegeen ninkan waa jiraaye iska dhaaf buu yidhi wa cadarahu waana u cudur daaray cumar ninkiiba u cudur daaray biljahaalatiba ugu cudur daarayoo ma uunan rajminin arrinkaanuuba jaahil ka aha xukunka wa qaala jariirun walashcaث licabdillaahi bni mascuud waxay ku dhaheen fi lmurtadiina kuwii diinta ka baxay dad markaa diinta ka baxay sha'nigoodaa laga hadlaayey waxay ku yidhaahdeen istatibhum dadkan ka towbad dalab wa kafilhum kafaalana u sameey yani murtadka kitaabu istitaabati lmurtadiin aan ugu tegi doonaa qofku hadduu diinta ka baxo waa la dilaa man badela diinahu faqtuluuhu intaan la dilin laakiin waa in tooba la weydiiyey istitaaba oo waxaa la dhahayaa markaasi war diintii kusoo laabo ee ninkan marka istitaabadaa muddadaas istitaabada oo ku jiro inuu fakadaa laga yaabaa soo maaha dadaa damiin ka noqonaya marka odayaalkiisa wixiisa la wacaya ninkaan damiin maka tihiin waa la sii daynaa waa la sugaya intuu ka toobad keeno ha hadday yidhaahdaan marka kafaaladii saas kitaabkaasaan ugu tegaynaa masalada xukunkeeda dembi kastaa ooma gaalnimo kastaa qofka uu ku gaaloobo ou diinta ka baxaa laftirkeeda istitaaba ma loo shardiya mase looma shardiya halkaas aan uga hadlay fataabuu way towbad keeneen wakafalahum cashaa'iruhum odayaalkoodii ayaana kafaalo qaaday oo yacnii damiinka noqday wa qaala xamaadun xamaad waxa uu yidhi xamaad bnu abi sulaymaan idaa takafala binafsin ninku hadduu kafaalo qaada naf nin baa la haystaa wuxuu yidhi ninkan anaa damiinka ah markii loo baahda anaa keenayo yidhi qaalligu hortiisa anaa keenayo naf ayuu ayuu kafiil ka noqday famaata uu dhinto qofkii kafiilka laga ahaa yaa dhintay falaa shaya calayhi ninkan waxba laguma lagama wuxuu yidhi ninkan qadyadan anaa intaasoo looma haystaa markii loo baahda maxkamadda anaa keenayo intii aan loo baahninoo iska dhintay ninkii ninkan marka kafaalada qaaday isaga ma wax lagu yeelanayaa may waxba lagu yeelan maayo maxaa yaele ninkan hadduu xabsiga ku jiri lahaayo ou dhiman lahaabaas waa dhintay nin dhintoo noqon lahaa wa qaala alxakamu xakam waxa uu yidhi yadmanu wixii loo haysto damaana xakamu ibnu cutaybana sidaas qaala abu cabdillaahi imaamu lbukhaari waxau yidhi waqaala allaytu قال xdثnي جعفر بن ربيcة عن cبدالرحمن بن هرmز عن أbي هريرة رضي الله عنه عن رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم أنhu ذakra رaجuلا nin ayuu sheegay min bني إسراaئيل reer bني إسراaئيiل سألa bacضa bني إسراaئيiلa reer bني إسراaئيل qaar ka mida buu su'aalay أn يusلفahu inuu amaahiyo ألفa dinaarin كun dinaar faqاala waxa uu yidhi iitinيi bالشhuهadاء markhaati ii keenso laba baabba marka ogow waa wahiiqo rahantuna waa wahiiqo qofku markuu maal rahantu waxay wahiiqo ka tahay maal qofka waxbaa laga qaatay deyn rahan iyo dhig waa tan rahan maalkan marka wuxuu wahiiqo iyo kalsooni u yahay mucaamalada ninkan waxaan uu qabo mararka qaarna waxaa kalsoonidu iyo wahiiqada waxay noqon kartaa qof warniya waa kusii dayna damiin laakiin dhiikeen waa kan damiinki damiinkan marka maxaa loo rabaana wahiiqo waa isaga laftirkiisa sida rahantuba ay u ahayd markaa ninkii waxa uu yidhi iitinii iila kaalay bishuhadaa'i markhaati ushhiduhum waan markhaati gelinaya faqaala waxa uu yidhi kafaa billaahi shahiidan markhaati ilaahay baa ku filan qaala waxa uu yidhi faatinii bilkafiili ninkaa damiin noqdo kafaalo kaa qaado ii keen qaala waxa uu yidhi kafaa billaahi kafiilan ilaahay baa kafiil ku filan qaala waxau yidhi sadaqta run baad sheegtay waa qabtay marka waa aaminay fadafacahaa ilayhi waa u dhiibay calaa ajalin musamaa waqti la yaqaano oo isla magacaabeen inuu deyntaas u keeno lacagtaasi ayb ama dahabkaasi meeshaa marka waxaa laga qaadanaa de qofka in qofka muuminkaa ilaaha la weyn isaga in la siro inkastoo aynan ahayn oo uu sirta dadka iska qaato inuu noqdana lama rabo haddana ilaahay subxaana watacaala haddii la sheego ama ilaahay wax lagugu weydiiyo magaca ilaahay ama ilaahay dartii wax lagugu su-aalo ama ilaahay lagaa magan galo warniyo idhaaf ilaahan kaa hoos gala idhaaf haddii lagu yidhaha faraha ka qaad qofka oo ilaahay weynee ninkaani marka ilaahay buu weyneeyey waa aaminay ninkii u qaado intaas ninkanna hadda markhaatidii ilaahay iya isagana waa la weyneyd saan qisada ka arkayna faharaja wuu soo baxay ninkii fi lbaxri baddi ayuu usoo baxay faqadaa xaajatahu xaajadiisii buu gutay uma iltamasa wuxuu raadiyey markiban waxa uu fuulo yarkabuhaa uu fuulo yaqdamu calayhi oo ugu soo galo liljali waqtigii dartii alladii ajalahu ayb oo uu madaleeyey falam yajid maunan helin markiban ninkan marka baddi buu yimid isaguna wuxuu raaraadiyey bal inuu markab iyo waxa uu helo si uu markaa ugu tago ayb faakhada khashabatan waa waayey marka dooniyo meel wuxuu raacaya gaadiid buu waaye faakhada khashabatan loox buu qaatay fanaqarhaa waa duleeliyey faadkhala fiiha wuxuu dhexgeliyey alfa diinaarin kun diinaar ayuu dhexgeliyey iyo wa saxiifatan warqad minhu isaga xaggiisa ka socoto ilaa saaxibihi saaxibkiisa u socoto uma zajaja waa isku yacnii labeeleeyey uma zajaja waa kabay mawdicahaa mawdicahaa lacagta meeshay ku jirtay ee alwaaxa uu ka qoday ayuu si fiican u labeeleeyo waa daaray uma ataa bihaa uu ula yimid ila albaxri badda ayuu ula yimid waa ku tuuray faqaala waxau yidhi allaahuma yaa allahu allow innaka taclamu ilaahu waad og tahay annii kuntu tasallaftu anigu inaan amaah ka qaatay fulaanan hebel alfa diinaarin kun diinaar fasa'alanii kafiilan buu i weydiiyey faqultu kafaa billaahi kafiilan waxaan idhi ilaahay baa kafaalo ku filan faradiya bika adou raalli kugu noqday ayb wasa'alanii shahiidan markhaati buu i su'aalay faqultu kafaa billaahi shahiidan faradiya bidaalika waa ku raalli noqday wainii jahadtu aniguna waan dadaalay an ajida inaan helo markiban waxaan fuulo abcaثu ilayhi xaggiisa aan u diro alladii lahu wixii uu lahaa falam aqdir ma aanan karin wainii astawdicukahaa waa taas oo kugu ammaaneeyey ilaahu waxa ilaahay lagu ammaaneeyo daacadna laga yahay maa dhumayaan ayb faramaa bihaa fi lbaxri baddi ayuu ku tuuray xataa walajat fiihi ilaa badii ay gashay uma insarafa waa iska soo tegey wahuwa fii dalika yaltamisu isagoo raadinayo markiban waxuu raaco yaqruju ilaa beladihi beledkiisa uu ku aado fakharaja arajulu ninkii baa soo baxay alladii kaana aslafahu amaahiyey yanduru isagoo markaa fiirinayo lacalla markiban qad jaa'a bimaalihi doon iyo maalkiisa wax doon maalkiisa la timid isagoo raadinayo faidaa bilkhashabati alwaax buu arkay allatii fiiha almaalu weliba ninkii markuu soo waayo doon soo socoto uu waayey ee uu ka quustay buu wuxuu ku arkay badda alwaaxaan iska sabaynayo waa iska soo qaatay bal inuu gurigiisa wax uu shito iyo inuu ka dhigto ayb faأkhadahaa liahlihi ehelkiisii buu usoo qaaday xaaban xaabo isagoo ka dhiganayo falamaa nasharahaa markuu saa u kala fidiyey wajada almaala maalkiibuu helay iyo waصaxiifata warqadii uma qadima aladii kaana aslafahu kii marka waxaa soo galay amaahiyey faataa bilأlfi diinaarin kunkii diinaar buu ula yimid faqaala wallaahi baan ku dhaartay maa siltu kama aanan tegin jaahidan inaan ku dadaalayo fii طalabi markibin markib ama doon raadi raadinteed liaatiyaka saan kuula imaada bimaalika maalkaaga famaa wajadtu markiban ma aanan helin qabla اladii ataytu fiihi kan aan ku imid dhexdiisa ka hor ma aanan helin qaala waxau yidhi hal kunta miyaad ahayd adiga bacadta ilaya bishayin wax ma ii soo dirtay qaala ukhbiruka waan kuu sheegayaa annii lam ajid markiban qabla aladii ji'tu fiih ma aanan helin wax aan raaco kan aan kugu imid doontaan aan kugu imid ka hor qaala waxau yidhi fa ina allaha qad addaa canka ilaahay wuu kaa guday alladii bacadta fi lkhashabati kunkii diinaarod alwaaxa ku soo riday ilaahay waa kaa guday faاnsarif biاlalfi diinaari kunkaa diinaar la tag aad hadda waddo raashidan adoo fiicano nin hanuunsan ah ninkii marka wuxuu isi lahaa marka war looxanamaa la waayaa waxay lagu riday iyo marka kun kalow soo qaawadaa marka kunkaagan la laabuu yidhi orad ilaahay waa kaa guday dayntiin kunkii diinaar aad soo dirtaaba aan helay qisada marka bukhaari wuxuu u keenay kafiil in maalka loo raadiyo dembi inaynan ahayn gacantaas ka raa nin baa nin deyn inuu siiya rabo war nin ii keenku yaqaano ana aan aqaano damiinkaa noqo jaa-is way waa bannaanta lanna ninkaani wuxuu yidhi kafiil ii keenuu yidhi hadday qalad tahay marka waa nebigu meeshaas waxbuu ka dhehi lahaa ayb xadiidkana marka waxyaabo fara badan baa laga qaadanayaa ilaahay oo la tala saarto waxaa laga helaayo iyo waxyaabo fara badan ibnu xajar wuxuu yidhi wafi lxadiidi jawaazu اljli fi اlqardi xadiidka waxaa laga qaadanayaa deynta in waqti loo yeeli karo wawujuubu اlwafaa'i bihi deynta in la oofiya inay waajib tahay ayb wawujuubu اlwafaa'i bihi waqiila laa yajibu bal huwa min baabi اlmacruuf waxaa dhici karta inuu ballanta iyo ka hadlayo وفيه التحدث عما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاض والاتساء reer bني isراaئيل qisooyinkooda in laga sheekeeyo cajaaئبtii ka dhex dhacday si loogu waansamo looguna daydo meelahaas وفيهi التiجاaraةu في البحر badda korkeeda in ganacsi loo aadi karo وaجawaaزu رuكuubihi badda in la kori karo وفيهi badaaءaة الkhaatibi بنafsihi qofku markuu wax qoraayo inuu magaciisa ka bilaabo isaga inuu iska bilaabo وفيهi طلب الشhuهوudi في الdeyn deynta marka la bixina markhaati in loo raadiyo wa طلب الkaفiili bihi kafaala in loo raadiyo wa فيهi فadل التawakuli calى الlah ilaahay oo la tala saartaa fadliga ay leedahay wa أna man صaxa tawakuluhu takafala اllahu binasrihi wacawnihi ninkii tawakulkiisu ansaxo ilaahay baa isu xil saaray inuu gargaarayo wasayaأتi xukmu أkhdi maa laqaطahu الbaحru fii kitaabi الluqadati in shاء اllah badda waxay soo tufto in la qaadan karo qofka uu maal ka dhigan karana kitaabuulluqadaan ugu tegi doonaa wawajhu dalaalati minhu cala alkafaalati taxaduثu الnabiy sal l slam bidalika wataqriiruhu lahu baabu qowli اllahi caza wajalla wاladiina caqadat aymaanukum faآaatuuhum nasiibahum ilaahay qowlkiisii macnihiisiibuu u baab yahay wاladiina kuwii caqadat aymaanukum midigyadiinnu gacmihiinna midig ay gunteen oo ay ballan iyo iyo xilfi ay la galeen faآaatuuhum siiya nasiibahum nasiibkooda siiya qaala xadaثana salt bnu muxamed qaala xadaثana abu usaamة wahuwa xamaad bnu usaamة can idriisa can طalxaةa bni musarif can saciid bni jubayri can ibni cabaasin radi اllahu canهuma walikullin jacalnaa mawaaliya ay waraثatan mid kastooo idinka idin ka mida waxaanu u yeelnay dad dhaxlo والdiina caqadat أymaanukum qaala waxa uu yidhi kaana اlmuhaajiruuna muhaajiriintu waxay ahaayeen lama qadimuu calى الnabiy sal ا slama markay nebiga usoo galeen almadiinata madiino warata اlmuhaajiru ninka muhaajirkaa wuxuu dhaxal siiyey wuxuu dhaxlayey waraa lmuhaajiru waria ma idin qoran mase waraa saasaas toosan wariha almuhaajiru ninka muhaajirkaa wuxuu dhexlayay alansaariya ansaariga duuna dawii raximihi qaraabadiisa kuwa u saaxiibkaa qaraabanimadiisa kuwa u saaxiibkaa ka sokay qaraabadiisa ma dhexli jirin waxaa dhexli jiray ninkii uu la walaaleeyey muhaajirigu marka ansaariga u dhexlayay lilukhuwati walaaltinimadii allatii aakha nabiyu sala allahu calayh ali wasalam baynahum walaaltinimadii nebiga oo walaaleeyey dhexdooda falamaa nasalad markay soo degtay walikullin jacalnaa mawaaliya nasakhad way nasakhday uma qaala waxa uu yidhi waaladiina caqadat aymaanukum ila اnasra dhaxalkii waa la nasakhay maxaa la reebay laakiin ila nasra gargaarka wاrifaadata yanii inuu fangalsanaado qofba qofka kale yani wadajirkooda wadajirkii wالnasiixata isla talinta ayb waqad dahaba اlmiiraasu dhaxalkiina waa tegi wayuusii lahu waana u dardaarmi karaa dhaxalkii waa tegay dhaxal yaa qaadanaayo qaraabadii nimankanna marka muhaajiri ansaar isdhexli jireenna waa aayaddaasaan nasakday wa ulul arxaami bacduhum owlaa bibacdin ayaa nasakday laakiin waxaa soo hartay istaageeriddii iyo isla jirkii iyo daacadnimo isula socodkii iyo waxaasaa soo hartay marka aayadahan iyo baabkan xaggee marka munaasabadooda xaggee ka dhexaysaa munaasabad daqiiqa ka dhexayso wuxuu leeyahay waxay tahay sida dhaxalku uu u laazimayey qofka kale ayaa kafaaladuna ay u laazimayey qofka meeshaasaa ka soo gelaa buu leeyahay shay haddaad damaanad qaadda adig oo damiin ka noqoto waa ku laazimay shaygaas sida dhaxalku uu u laazimayo qofka iska leh saasay ka dhigan tahay ayb والمqصuud minhu huna alإشhaaraة ilى أن الكفاalaةa اltizaamu maali bغayri ciwaضin تaطawucan ninkan maalka helaayo dhaxalka ku helaayo ciwad la'aan sida uu maalkaas u helaayo oo u qaadanayo sidaasi la eg baa marka kafaaladuna qofkaani ay laazimaysaa ciwad la'aan qaala xadaثna qtaybaة qaala xadaثna ismaaعiil بnu jacفar can xumaydi can aنس رadي الlه عnه qاal qadima عalayna cabdالرaحman بn cawf faآkhىa rasuul الlahi sl اه slm baynahu وbayna sacd bn الرabيع qala xadaثna mxamed bnu صbاx qala xadaثna ismaaعiil bnu زakarya qala xadaثna caaصim qaala qultu لأnس bni maliki radي الlه canه abalغka maku soo gaaray أn النabiya sal اه slm nebiga qaala inuu yidhi laa xilfa fi اlإslaam bahwadaagsi islaamka dhexdiisa male waxaa la yidhaahdaa khaybarow sidaa nebiga ku yidhi mase xudaybiya wixii ka dembeeyey waa manquud xilfigii imaado waxa wakhtigaa ka dambe ka hor xilfigii jirayna waa isaga waxaa weeyaan waa waa intii xilfigu bannaanaa wax dhacay marka laa xilfa fil islaami islaamka dhexdiisa baahwadaagsi ma jirto islaamnimaday dadka walaalo ku yihiin koox kooxaysi iyo gurubaysi iyo waxaas ma jiraan faqaala waxau yidhi qad xaalafa الnabiyu salى اllahu عalayه ali wslam bayna qurayشhin waاlansaari fii daari nebigu wuxuu xulafo ka dhigay muhaajiriintii quraysh muhaajiriintuu ka wadaa iyo ansaarta daarteenna waa qabla khaybarkaas hadda marka waa markii madiina uu soo galay kow bilowga ay ahayd ama markii islaamka uu xoogeystay oo dadkii markaa ay bannaankoodaas kala mareen wuxuu noqday islaamnimadii iyo iimaankii inama almu'minuuna khwatu taasay marka isugu nusraynayeen isugu gargaarayeen waxaan hoose waa layska dhaafay qofka marka kooxaysiga iyo gurubaysiga iyo wixii markaa yacnii qabyaaladda iyo kale iyo tacasubaadka iyo waxyaabahaas marka in lays ku soo soko marsado xuquuqdii lagu kala xidho jacaylkii iyo nacaybkii lagu kala xidho ma banaano waxaasoo dhan marka waxaa la tegin iimaanka waxaa wax ku jeclaata waxaa wax ku nacda iimaankay noqonaya kuwaan iyagu soomaa waxay ka soo haray xilfigaas iyo baawadaagsiga waa dhammaadeen laakiin tacaawunkii sharcigaa baaqi ah tacaawunka sharciga waa baaqi adigu hadday dad kuu yimaadaan ay kuwa ruuxaan nagala shaqey hawshaanaan wadnaa macruuf ah kala shaqey ayb xilfi marka kaas ma aha qof allaale qofkii wanaag wado hadaad wanaagga adiga kala shaqayso ood wanaagga taageerto xumaantana aadan ku dhicin watacaawanuu cala albiri waاtaqwa walaa tacaawanuu cala اlimi wاlcudwaan weeyaan w ka soo harana marka waa gurubaysi iska noqonayan islaamka marka waxyaabaha ragaadiyey waxaa ka mida zamankan gurubaysigaas xataa dadkii meelay u raacaan waa fahmi laayihiin qaar badan ilaa camalka la arkaayo waa oy dadka caamada arkaayo waa dadka dadka diinta iyada marka dharkeeda wato qaabkeeda leh ayay fiirinayaan iyagii marka hadday isu yihiin kooxkooxaysi iyo gurubaysi oo yacnii dheef iyo dhib intaba ay ku xirayaan kooxdaas khatar wa xataa masaa'ishii diiniga ee la baari lahaay xataa waxaa lagu xiraa kooxaysiga mararka qaar marka ninkan kooxdiisa waxaa xun kama qabanayo mana sheegayo waxaas xun waa ku haysanayaa qof sheegaya hadduu arkana waa dhibsanaya waana og yahay waxaas inay xun yihiin qolo kale xumaantoodana markau rabo maantana waa la faafinaa marka takarta adiga marka ku saaraneedan u jeedin maxay tahay oo aad dadkaas kale ka aragto un qofka waxaa la rabaa laba laba miisaan inuusan dadka ugu beegin wixii adiga aadan qaadanahay nin qaadanaya male ninkaas kale isaguna kooxdiisa u caab asturaa qaladkoodu kula soconaa taadi qaladkaagu sheegaa marka adiga ummaddii marka waxaan tafaruq ahayn kama faa'iidaysanayaan qofkuna marka ficilkiisa iyo qowlkiisa inay islahaadaana wax walba aad ugaga muhiimsan hadaad marka maanta oo dhan leedahay kooxaysigu waa qalad kooxaysigu waa qalad oo kooxaysiga kan ugu daran iyo calaamadaha kooxaysiga waxa ugu daran haddaad adiga muslimkii ku kala geegeynaysid waxaas hadda waxay noqonayaan marka warkan aad daldalayso ficilkaaga ka weyn dadku ficilkaagay fiirinayaan warkaagana waa ka tegayaan ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man takafala qofkii kafaalo qaado can meyitin meyd xaggiisa ka kafaalo qaado daynan dayn falaysa lahu ma laha qofkaasi an yarjica inuu laabto dayntan anaa bixinayuu yidhi inuu u laabto dadkii tarikadii waxa uu ku laabto ma laha wa bihi qaala alxasan ayb falaysa lahu an yarjica waxaa kaloo laga wadi karaa kafaaladii inuu ka laabto ma laha bal hiya laazimatun lahu xaqaasna marka dimmadiisuu ku sugnaaday ninkan waxaa kaloo ixtimaal dhici kara in laga wado tii hadda aan sheego hore oo ah tarikadii uma laaban karo ninkii meydkiinni intaasaan ka kafaalo qaada keena inuunan dhihin laakiin ibnu xajar wuxuu yidhi wاlأwalu alyaqu bimaqsuudihi bukhaari marka wuxuu u jeedaa kafaalada kama laaban karo ayb man takafala qofkii kafaalo qaado can meyitin meyd kafiil ka noqdo daynan dayn ugaga noqdo falaysa lahu ma laha an yarjica inuu laabto canilkafaalati uu ka noqdo kafaalada inuu ka noqdo ma laha waayo haddii kafaaladu uu ka noqon karo rasuulka salaaddii uu ku tukaday ninkii markuu abuu qataado yidhi daynta anaa bixinaayo hadduu ka laaban karo salaadda macno ma yeeshee ma noqoteenba oo wuxuu dhihi lahaa war inaad ka laabataa laga yaabaa horta bixi markaasaan ku tukanayaa buu dhihi lahaa laakiin nebigu wuxuu inaan laga laaban karina marka meesha ka muuqato maadaama uu yidhi xaqaan anaa laygu leeyahay bis waa laasimay xaqaas wax lagala noqnoqon karaa wabihi qaala alxasan bukhaarina marka taasuu ka wada qال xdثnا أbو cاaصم وهuوa النبيل الضحاaك بن مqلد عن يزيد بن أbي عubayd عaن سلمة بن الأكوع سنة ثuلاث أwاakn رaضي الله عنه أن النبيa sلى الله عليه ولي وسلم نبga utiya بجناaزة ayaa loola yimid ليصليi عليها fqال hل عليه مiن dyن qالوا لا fصلى عليه ثuma utiya بجناaزة أخرى fqال hل عليه مiن dyن qالوا نعم qال fصلوا على صاaحبكم qال أbو qتاaدة عليa dyنه yا رsuuل الله fصلى عليه marka nebigu maadaama uu ka aqbalay hadda bixina uunan dhihin lusuumaa laga faa'iidaysanaa meeshaas iyo cadamu rujuuc qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa camrun huwa bnu dinaar samica muxameda bna caliyin can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhum qaal qaala nebiyu sal l slam low qad jaءa maalu lbaxrayn baxrayn maalka ka imaanaya hadduu imaado maalkaa marka jizyo ahaa laga qaadayo qolo meeshaa deganay wuxuu yidhi hadduu maalkaa yimaado qad acdaytuka haakada wahaakada sida sidan baan kuu sii lahay falam yaji maalu lbaxrayn ma uunan imaanin xataa qubida الnabiyu sal l slam ilaa nebigii laga oofsaday falamaa jaءa maalu الbaxrayn markuu yimid amara abubakrin abubakr uu amray fanaadaa waa dhawaaqay oo waxau yidhi man kaana lahu cinda الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalam cidatun war ninkii nebiga agtiisa ay u taallay ballanqaad uu u yaallay ow daynun ama dayn ay u taallay falyaأtinaa hanoo yimaado ninkii nebigu wax uu u ballanqaaday ama dayn ku leh ha ii yimaado faataytuhu waan u imid faqultu waxaan yidhi ina الnabiya salى اllahu عalayه ali wasalama nebigu qaala lii kada w kada sidaa islaam igu yidhi faxaaa lii wuxuu ii soo hoobiyey xaiyatan halmar hoobin hal mar buu maalkii ii cantoobiyey markaasuu faraqi iigu shubay facadadtuhaa waan xisaabay faidaa hiya hamsu miatin waaba شhan boqol wa qaala waxa uu yidhi khud milayhaa labalaabkeedna qaado ud qaado milayhaa labalaab intaan qaado marka haakadaa wahaakadaadiiu ka fiirina xadiidkan marka wuxuu u keensaday meeshaan nebigu maadaama uu wax ballan qaaday abuubakarna uu mas-uul noqday inuu markaas yanii howlahaas uu qabto abubakar marka waxii wax ku laasimay noqdeen meelna ugama uunan tegin baabu jiwaari abi bakrin fii cahdi الnabiyi salى اllahu عalayه ali waslm wacaqdihi abibakar magangalkiisii uu magangalay nin markaa carabtii ka mid ah maka joogtay wakhtigii nebiga dhexdiisa sala allahu calayh ali wasalam iyo wacaqdihii heshiiskiisii kaa caddayntiisii buu u baabyahay caqdigan marka wuxuu keenayaa kafaalada wuxuu imaan kartaa abubakar marka magangelyaa la siiyey magangelyadaa nin baa siiyey mushrik ahaa weliba markaas markaasuu wuxuu yidhi anaa markaa mas-uul ka ah wax allaale wixii kugu dhacee iska joog magaaladaada meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofkii sidaas qof u damiinto magangelyo siiyo intii tabartiis waxaa laga rabaa inuu u dadaalo waxaa ku laasimaya xaqii isagoo udisa saaray kafaalada marka meelahaasay ka soo gelaysaa qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa leyt can cuqaylin qaala bnu shihaab faahbaranii curwat bnu zubayr أن cائشhaةa رaضي الله عنهa زوج النبي sلى الله عليه لي وسلم qاaلت لم أcqل ma aanan garanin oo garaad ma aanan yeelanin abawaya yni lam acqil ma aanan garanin abawaya labadayda aabbo ilaa wahumaa iyaga oo yadiinaani diina yani ma aanan soo garaadsanin labadaydii aabbo kuma soo garaadsanin ilaa iyagoo diinta islaamka kagaka diin dhiganaya maaha yani markaan aqli yeeshay ayagu muslimiinay ahaayeen وqاaل أbو صالح waxa uu yihi xadaثnii cabdاللaahi عan yuنس عan الزhriyi ayb qاala أخbaranii curwaة بن زubayr أنa caaئiشhaةa رaضي الlaه عanهa qاaلaت lam أcqل أbawaya qaطu إilaa wahmaa yadiinaani الdiina وlam ymura calayna nama soo marin korkeenna yowm maalin ilaa yأtiina fiihi rasuulu الlahi sal ل slam nebiga waa noo imaan jiray طarفay الnahaari maalinta labadeeda gelin bukratan aroor وcashiyatan galb falama ibtuliya almuslimuuna markii muslimiintii la imtixaanay oo la dhibay kharaja abubakrin abubakar waa baxay muhaajiran isagoo hijroonayo qibala alxabashati xabasho xaggeeda isagoo u socdo xataa idaa balaqa markuu gaaray barka alhimaadi meeshaa barkulhimaad la yihaa meel magaceedu laqiyahu waxaa la kulmay ibnu daqina ninkaa ibnu daqina ayaa la kulmay wa huwa ibnu daqinuhuna sayidu اlqaara ayb qaara qolada la yidhaahdo sayidkeeda odaygeedii weeyaan faqaala waxa uu yidhi ayna turiidu yaa abaa bakrin xaggaad rabtaa abuubakarow faqaala abuubakrin abuubakar waxa uu yidhi akhrajanii qowmii tolkay ayaa bixiyey fa ana uriidu waxaan rabaa buu yidhi aniga an asiixa fi lardi dhulka inaan iska socdo ma inaan inta iska socdo dhulkii meel kale aado oon iska socdo oon ilaahay markaa caabudo wa acbuda rabbii ayb وأn أcbuda rabbii rabbiga inaan caabudo qaala بnu daqina ibnu daqina waxa uu yidhi ina milaka adigoo kale laa yakruju ma baxo walaa yukhraju lamana bixiyo yani nin wuxuu ahaa caad u caqli badan nin markaas gaal oo mushrig oo haddana yanii wax uun marka caqli u saaxiiba waay ninkan maxaa yeelay wuxuu leeyahay adigoo kale lamana saaro mana baxo wuxuu dareemaa marka dadka fiican oo mujtamaca nafciga u leh hadday ka yaacaan meeshii ay ka yaacaan oy ka baxaan oy ka tagaan wax fiican ma soo bedelayan wax fiican ma imaanayo marka wuxuu rabaa fiicnaanta abubakar inuu haysto oo haddii caqli looga baahdaba hadday yanii karti uga baahdaan iyo waa un dhib maku keenayo intifaac waxaan ahayn kuma qabin kuma aynan qabin dadka marka qaarkood marka aan waxaa wataa intaan aan fahmi karinaa jiraan ina milaka adigoo kale laa yakruju ma baxo walaa yukraju lamana bixiyo fa inaka adiga tagsibu اlmacduuma waxa macduumka oo dadka agtooda laga weysan yaho akhlaaqda iyaad adiga kasbataa ood leedahay watasilu الraxima qaraabadaad xidhiirisaa wataxmilu اlkalla qofka caajiska ana waad xambaartaayo waa qaadaa qofka caajiska marka waxaa weeyaan qofka daciifka ah mujtamaca dhexdiisa qofkii taag daranna waad qaadaayo waa taageertaa dadka marka caqli ahaana waxaa loo garan karaa marka dadka taagta daran in la kaalmeeyo caqliga saliimka xataa wuxuu tusayaa waxaas inay fiican yihiin qofkii marka isagoo dee muslim ah oo diinkii marka dhegaysanaya ama laga yaabo islaamnimadii inuu ku dhashay waxaa la yaab leh marka annaga mujtamaceenna hadda wuxuu noqday dadka kuwa ugu taagta daran in lagu istaago hadda yacnii qofka meelahaas dhulkaas gaalada dadka tago maalan dadka curyaamiinta ah ama yacnii cagahala iska rafaadsan waxaa laga yaabaa inay ka helaan nooc ixsaan ixsaankaas waxaa laga yaabaa inay int intuu jiito diintii inay uga baxaan waa suurtoobi kartaan oo ay yidhaahdaan kuwaan hadday muslim yihiin aan ka nimid ixsaanay ii samayn lahayn saasaan lee yeelay saasaan lee yeelay waa layska kaafilqay uu ku leeyahay waxaad ii sheegay meeshii layska kaa filqaayo uu leeyahay baabuur haddaad raacayso waa layska kaa tuuraya maadaama aadan xoog lahayn ayb meeshaan fiiri uu ku leeyay waa lagu qaadaa ayb waxaas markaa waxay ahayd adiga awalan diinkii inuu ku diinkaagii inuu ku amro laba haddana waxay ahayd caqliga xataa inuu keenay qof tabar daran oo adigaba ilaahay waxaan waa kugu samayn karaa ee aan soco karin inaad qaaday ahayd laakiin waxaad moodaa waa masaajidkaas hadda u fiirso marka lasoo gelaayo salaadda loo soo gelaayo fiiriya haddaad doontaan qof tabar daran arag waa layska riixaa halkaasa kabta laga saara qofkan un inuu galo keliya war ninkaan aan u bannayn annaga aan daan is-xoogsanayn xataaba aan is-xoogsanay kan aan u bannayn ma leh marka dadkii xaggeen u soconnaa marka waa jahawareer fara wataqri اdayfa martidii waad soortaa watuciinu calaa nawaa'ib اlxaqi xaqa soo dariyana waxyaabaha soo dariya xaqoodana dadkaa ku kaalmaysaa tilmaamaha waa tilmaamihii nebiga laga bixiyey oo khadiijo ay ka bixaysa abuubakarna waa lagu sifeeye o aragta watuciinu calaa nawaa'ib اlxaqina macnaheedu waxaa weeyaan waxa imaanayo xaq iyo baail labadaas wax ka dhexeeya maahan moogtahay labadaa un mid bay noqonay wixii xaq ah oo yimaadana dadka waad kala qayb qaadataa wixii baailana waa ka leexataa marka xaqa dadka in lagu kaalmeeyo ama gaala ha ahaadaan ama muslin ha ahaadaane waa wax diinku uu faraayo qofkuna waa inuu kala saara taxasub iyo tacaawun sharci labadaa hadday isdhex dardaranto huluwi iyo kama baxayo weligiis ifraad iyo tafriid ma ka baxayo wa ana aniga laka adiga jaarun ayaan ku ahay mid markaa ku magangelinayaan ah anaa ku magangelinayo farjic noqo facbud rabbaka rabbigaa caabud bibilaadika beledkaagii rabbigaa ku caabud anaa ku magangelinayo fartaxala ibnu daqina ibnu daqina marka waa soo rartay farajaca maca abi bakrin buu la soo noqday fadaafa waa dawaafay fii ashraafi kufaari qurayshin quraysh gaaladoodii odayaalkoodii dhexdoodii ayuu dawaafay faqaala lahum wuxuu ku yidhi ina abaa bakrin abuu bakr laa yakruju milhu isagoo kale ma baxo walaa yukhraju lama bixiyo atukhrijuuna rajulan warma waxaad bixinaysaan nin yaksibu اlmacduuma wayasilu الraxima wayaxmilu اlkalla wayaqri اdayfa wayuciinu calaa nawaa'ib اlxaqi nin dabcigaas le maad saaraysaan yidhi idinka ayb faanfadat qurayshun quraysh waxay fulisay markaasi jiwaara bni daqina ninkaa ibnu daqina magangelyadii uu sameeyey waa oggolaadeen iyaguna waaamanuu abaa bakrin abaa bakr bay nabadgeliyeen wa qaaluu libni daqina bay waxay ku yidhaahdeen mur abaa bakrin abuu bakr far falyacbud rabbahu rabbigii ha ku caabudo fii daarihi gurigiisa dhexdiisa falyusalli ha tukado walyaqra' maa shaaa wuxuu doono ha akhriyo walaa yu'diinaa bidaalika yow nagu dhibin annaga laakiin walaa yastaclin bihi yaanu iclaansanin fainaa qad khashiinaa waxaan ka cabsannay an yaftina abna'ana wa nisaa'ana ilmaha yaryar iyo naagahanu naga fidneeyo qaala dalika ibnu daqina liabi bakrin abi bakr sidii buu ku ibnu daqina abu bakr buu sidii ku yidhi fadafiqa abu bakrin wuxuu gudagalay yacbudu rabbahu fii daarihi rabbigii inuu ku caabudayo gurigiisa walaa yastaclinu bisalaati wala alqiraa'ati fii gayri daarihi qiraa'ada iyo salaadana ma iclaansan jirin gurigiisa dhexdiisa meelaan ahayn uma badaa liabi bakrin abi bakr waxaa u muuqatay ra'yi kale fabtanaa masjidan masjid buu dhistay bifinaa'i daarihi gurigiisa daaraddiisa barxaddiisa ayuu ka dhistay wa baraza meel laga arkaayana marka bannaanka u soo baxay macnaheedu waxay tahay dadka bannaanka socda meelay ka arkayaan ay ka maqlayaan oo ilaa bifinaa'i daarihi isagaa iska leh fakaana yusallii fiihi meeshaa buu ku tukanayey wayaqra'u اlqur'aana qur'aankuu ku akhrinayey fayataqasafu calayhi korkiisa waxaa isku soo ciriirinayey nisaa'u اlmushrikiin mushrikiintii naagahoodii wa abnaa'uhum wiilashooda yacjabuuna iyagoo xaal ay yaabayaan wayanduruuna ilayhi ay fiirinayaan wa kaana abuu bakrinna wuxuu ahaa rajulan nin bakkaa'an ooyin badan laa yemliku damcahu aan markaa celin karin oonan hanan karin ishiisa ilmadiisa xiina yaqra'u اlqur'aana markuu qur-aanka akhrinayo faafzaca dalika arrinkaa wuxuu argagax geliyey ashraafa qurayshin quraysh odayaalkoodii min almushrikiina ah faarsaluu ila bni daqina ayay u direen faqadima calayhim waa u soo galay faqaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen innaa kunaa ajarnaa abaa bakrin annagoo abubakar magangeliyaan siinay calaa an yacbuda rabbahu fii daarihi wainahu jaawasa dalika waa soo dhaafay fabtanaa masjidan buu wuxuu ka dhistay bifinaa'i daarihi gurigiisa barxaddiisa wa aclana asalaata waalqiraa'ata waqad khashiinaa waxaan ka cabsannay an yaftina abna'ana wa nisaa'ana faatihi aaniyo orad u tag fain axabba hadduu jeclaysto an yaqtasira calaa an yacbuda rabbahu rabbigii inuu ku gaabsado inuu rabbigii caabudo fii daarihi uu ku caabudo facala waa samaynayaa wain abaa haddii uu diidana ilaa an yuclina inuu iclaamiyo maahane dalika kaaga ou iclaaniyo fasalhu su'aal an yarudda ilayka dimmataka magangeliyadii inuu kuu soo celiyo iyagii marka waxay diidaya inay gaadaan iyagoo magangelyo siiya haddana inay ka daba tagaan inay gaadmo ku dilaan ama wax ku sameeyaan xoogaa ka xishoonayan qowl ayaa kaa dhacay wuxuu is leeyahay qowlkaagii miyaad ka dabageynaysaa foolxumadaas waa shay marka fiican oo islaamkuna uu dabcan qariray wainabaa haddii u ayb markaa wuxuu yidhi fainnaa karihnaa waxaan kahannay an nukfiraka magangelyadaada inaan kugu khiyaanno magangelyadii inaan kugu qiyaanno ayaan kahannay walasnaa mana nihin muqiriina alisticlaana muqiriina kuwa qirayo alisticlaana iclaansashadaas inagu ma qirayno iclaansashadaas qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi faata bnu daqina abaa bakrin buu u yimid faqaala waxau yidhi qad calimta aladii caqadtu laka calayhi war wixii aan kuu guntay heshiiskii aan kuu guntay waad ogaatay faimaa taqtasira calaa daalika kaa inaad ku gaabsato waimaa an tarudda ilaya dimmatii ama magantayda inaad ii soo celisid fainii laa uxibu ma jecli an tasmaca alcarabu carab inay maqasho annii ukhfirtu magangelyadaydii in la halleeyey fii rajulin nin la igugu halleeyey nin magangelyadiisii aan siiyey in la iga halleeyey ayb kaas oo caqadtu lahu aan u guntay ceeb waayuu leeyahy ninkan magantiisii la baabi'iyey oo isagoo nin uu magan siiyey haddana la dilay ama wax la yeelay anay ceeb ugu tahay uu leeyahay qaala abuu bakrin abuu bakr waxauu yidhi fainii aruddu ilayka jiwaaraka magangelyadaadaa ku soo celinaya qaado waardaa bijiwaari illaah ilaahay magangelyadiisaan raalli ku ah ayb warasuulu llahi sal l slm rasuulkana yowmaidin maalinkaasi bimakata ayuu ku joogaa maxalushaahidka marka waxay tahay meeshaa intaa hadda aan sheegnayoo magangelyadii ninkaa oo abubakar siiyey wax laasimay noqotay nebigiina dama yanii wakhtigii rasuulkana waa ahayd marka haddaad nin magangelyo siisoo tira waxbaan kaa celinayaa waa kugu laasimtay marka inaad ka celisid haddaadan ka celi karin waa kaa celinaya hadhihin ayb waxaa kaloo laga qaadanaa bay yidhahdeen shuraaxda qaar sida shamsudiin albarmaawi fi laamic sabiix qofka isagoo daalim ka cararayo inuu markaasi qof gaal ah oo uu ka heli karo magangelyo inuu magangelyo weydiiso karo ayb taana waa laga qaadanaa buu yidhi abubakar waa ka tegey ninkan baa soo celiyey magangelyuu siiyey magangelyada ninkaanuu ku joogay marka maka kuwa kaloo dulmi badanna waa ka soo carara marka ayb waxaa kaloo xadiidka marka laga qaadanayaa jiwaarka alle iyo magangelyada alle inay wax walba ka weyn tahay faqaala rasuulu اlahi sal ا slm rasuulku waxa uu yidhi qad uriitu waxaa la i tusay daara hijratikum meeshaad u hijroonaysaan daarteedii dalka aad u hijroonaysaan ra'aytu waxaan arkay buu yidhi sabkhatan gawaan daata naklin timir u saaxiiba bayna laabatayni labo gees leh wahumaa laabataynkuna alxarataani labada xaro laba meeloo dhagaxyo madmadoow ayay leedahay xaratu waaqin iyo xaro kale fahaajara man haajara waxaa hijrooday ciddii hijrootay qabla qibala almadiinati bay u hijroodeyna way garteen xiina dakara dalika rasuulu lahi sal l slam markuu nebigu sidaa sheegay warajaca ila almadiinati madiine ayaa ayb ayaa ayuu u laabtay bacdu man kuwii qaarkood kaana haajara ilayi ilaa ardi اlxabashati dadkii ardulxabasha usoo hijrooday qaar ka mida madiine u laabteen watajahaza abu bakrin abubakar waa diyaargaroobay muhaajiran isagoo xaal uu hijroonayo faqaala lahu rasuulu lahi sal slam nebiga wuxuu ku yidhi calaa rislika tartiibta fainii arjuu waxaan rajaynayaa an yuudana lii in la ii idmo aniga qaala abuu bakrin waxauu yidhi hal tarjuu daalika ma rajaynaysaa sidaasi biabii anta aabbahay baa lagugu furtaayo qaala nacam buu yidhi haa faxabasa abuu bakrin nafsahu abuu bakr nafsadiisii waa celiyey calaa rasuulillahi buu ku xabisay sal l slam korkiisa liyasxabahu si uu u raaco wa calafa raaxilatayni laba gaadiid laba halaadna markaa wuu calaf badan buu siiyeyoo biyo iyo baad buu ka dharjiyey si hijradooda ay ugu qaataan ayb raaxilataynka oo kaanataa cindahu agtiisa ahaayeen ayb wuxuu ku calfiyey waraqa samuri samurka ama quraca caleemihiisa ayb arbacata ashhurin afar bilood ayuu siinaya baabu dayni dayntii ayuu u baab yahay marka qisadan maxalu shaahidkeeda meeshaasuu ahaa meelo kale inay ku timaadaan waa suuragal baabu dayni dayntii xukunkeeda cadayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana leyt can cuqaylin can ibni shihaab can abi salamata can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalama kaana yu'taa wuxuu ahaa nebiga in loola imaanayay birajuli nin almutawafaa calayhi la oofsaday almutawafaa la oofsaday calayhi daynu korkiisu ay dayn tahay fayas'alu waa su'aalaye hal taraka lidaynihi fadlan dayntiisii ma uga tegey hambo yanii lacag ama wax lagu bixiyo deyntiisii ma ka tegey wax dheeraad yani ma ka tegey oo deynta looga bixiyo fain xudita haddii loo sheego annahu taraka lidaynihi deyntiisii inuu ugaga tegey wafaa'an wax oofiyo oo deyntaa gudo sallaa waa ku tukanayay wailaa qaala lilmuslimiina muslimiintu wuxuu ku dhahayay salluu calaa saaxibikum falamaa fataxa allaahu calayhi alfutuuxa ilaahay markuu korkiisa ku furtay guulaha uu ku siiyey falamaa fataxa allaahu ilaahay markuu furay calayhi korkiisa uu u furay alfutuuxa guulihii uu korkiisa u furay qaala waxa uu yidhi ana wlaa bilmu'miniina min anfusihim anaa uga dhow mu'miniinta nafahooda anaa nafahooda uga dhow waxay tahay faman tuwufiya qofkii la oofsaday min almu'miniina mu'miniinta ka mida faman tuwufiya qofkii la oofsado min almu'miniina mu'miniinta ka mida fataraka daynan dayn ka tegey facalaya daynta aniga korkaygoona facalaya dushayda qadaa'uhu gudideeda ayaa ah waman taraka qofkii ka tegay maalan maalna faliwarahatihi dadkii dhaxli lahaa ayuu u sugnaaday maalkaas yacni anaa culayska ka qaadaayo dheef wixii aana dadkiisaan u daynaa dheeftu ayagu ha qaataan dhibka aniga ana ha saarno sidaas u dhahaya nebiga sal l sl ayb وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه